yaa waxaan raacinaynaa oon isagana aynu ku daraynaa gabaygii la baxay nurjuud reebe gabayga nurjuud reebe la baxay waa gabayga gabayada uguna inkaaran uguna fara badan markaa nurjuud reebe gabayga waxaa la yidhi maxamed cumarow weli looftii ma asaaba nin baa la yidhi dhulbahante gabayga cayb ku jiray yaa yidhi inaan aro gabayga cayb ahaaba aan ku jiray kan libinkaa maxaad iigu jiri weyday oo gabayga caliluxmeedka jiri kara waxay ahayd in raad waakiila gela waana heer dalaale dibihii ku dhaxay beyna cali dakaradiga waxay dalaga beeraha la qaban waa dagaagmee gabaygii isagu meeshu ka soo galay sidaasay ahayd kolkaa gabaygan dambe maxamed cumar uu tarin hayana wuxuu dhamay inuu isagana saaco mar haddii uu meelo fara badan uu wax ka taray meelo fara badanna uu rogay maxamed cumar gabaygii uu ku noqday wuxuuna yidhi waan kugu dari hurrow gabaygan gabaygiina wuxuu ahaa haada maantaho yaala gabay halalka geeraarka nina wey haddana faaraxow iguma hawlayn booqda waxay ugu reebaanaad kooga higanayaae haaraanka cali aadankii nugu hifaateeyey halaagii ku dhacay heer barwaab helic iloogeys kuwa helanka baraqaadayow heliga gaadhsiiye ragga hoorusay heedii madiin haashim weligii isaaq waxaan la dagoohan binaahi togadeedba anigoo hamuun qabo waxaan heriga dhowrtaaba la hogsaday hoggaanka nafsigu heeruhu waday ogaadeen xagga lagahay iyo jaayid buu helay hurra wuxuu gambiyey haybdhanon heli u faafayn sogawilo nimbaha ceelkeeda iyo harada gaarooy haaruun maxaad arkabtuu halab ku beeraay xooga dibaxowaasada bankiga halal lameetiis heesiga warree danood iyo harasan guudkeeda gabagabo ka waan lagu hantiin heerka laga waayo hootiya waxaa lagu hambaday dhagaxi haaroode kuwii dalagga lagu hiisayay heemasanyade sigigii ku beenoon intaa ugu hawoodeen waatay berberaha isideen habaqlahoodii idinkaa dalkiina u horay habar xawasheen ambaraha ismeeyey horaad uga hagaagteen hanan weyda heelka badweyne iyo horadii ceellaada ka holeey shahaabidkii kore iyo haatan caynabe niman habar jecelida muusiiyo ugu hoyaadayn inuu dhoodii hoos ugu dhacay haniyo weeyaan jalaal faarax goortay hasheen haatan ma ahayn nimankii nugaalba habsiday holiisin loo waayey iyagoon ku howlkarin kuwii xeedaxshabee qaatay maantay halgolobkay dileen hagar u noolaay habwanaagsanoo ina camay halanqahii mooy haadiyo waraabaa carfaday halagsi dheeraay waxaa haanka loo jiray inaan hali u diideyni daduu kala annaan qurastanoo haybo saaroon allaaka aylamadoo markuu habitu xaashaay haasaarka laabyaha markuu hagac ka siinayo anqalka iyo hareerka jadkiiyo qadanka hoomaalka iyo horinkaroodoo ninkaan qiimo lagu haysan xaq waxaan idhahdaa markay igu hanqaaraan hagaaday martii soo tiray ayada heerkood hilbaloo qalyaa iyo xumbada halab la sii yaada anfacada markii loo hoggooda hagar la-aantiisa insaha gamaan lagu heliya heliya awrkeeda wax qaraabo soo haydisoo gacalkii hoomay waqayl lagama hadeen ninkii hori ogaantiisa hindisaha gabdhoodkii markii la hanjaboonayay meeshii jalbeeb lagu hayeen hadiga qoobsoy majliskii ku hasaa weeyaan hadal macaankiisa halka geedfagaaro markii loo hollaba baano nin xunbaa waxaa mayaaqiyo hadiyo dilee arrinkii qabiilo uu hogmaan heli ogaantiisa hadalkada colaadeed markii la is halaagayo hayaa iyo hayaay maalinkii laysku hararin feliba habaarana naftii hibada loo saaray intaasuu halyahii ilahaa hadiba maayaan hanuunba hiloobe tulkii kuma halaaqaan inqan mahay hagaraaganoo wa hundhurayaaye allahimay habaar baa ku dhacay hebelladoodii sisoorihii uga hadaxsanyay khaalid habarwaaye dilbihii gabanimihii huro wanaaggii hogaan ismayey arrini waa ka hurdaayey waa layskuugu guuliyaa heydka guudnime sisaa lagu hirtaa maalinkay hadi timaadaaye ambaduu ka tegay xaashi cumar hobasho weeyaan meelada duleedka yaqaan inuu ka heesaaye maxilan habaashigay gelin horri jirireed hurgun kuma hanaan jiro inuu qolo u heeraaye caydihii inuu waran la helo lagu hankaagaay malaakada ku tiixays maada hadiyo jernood cabdullaahi gaasuu ku hadhay hadalkii ceebeed laga halbaxeer faarax xagar hubanti weeyaan haasaasahoodaa laga garan inay hungoobeen bawgaad hilow kuma jira inay hawaystaan eyigoodii heer maxamed wageel haweenkii hadda ay niman hebel ahayn hadda ay niman hebel ahayn horra ku sheegaan hafi mahayo inabtii adag hadas ka liisay hadal raacismayo wax kala looma haysade hankii cali burhaan baaqay iyo hadalladiisii hadduu higilo leeyahay arlada uu ka haajiray haasaawihi aadan carab heli aqoon waay wuxuu ina baxaan haysadaa malaha hiiraan ilan horina lamakoodiiyo gabahalkoodii haadaa qabiil niman dhanon habar wax yeelayn oo hanajadoodii la talo hii la geli waayey ogoobay haweenaya carruurmaha waa dhammaan hatay ficil uga dhasheen dad u kala hariilaay waxay eegoodayaanna waa hililka daaroode haddii kufriga lagaga qaanduxo heli ma waayeen waxay la aqradeen weliyaasi ila laa jire rasagurubti waa haydiya heyri gaadhabe daciifnimay u heedhaa qabiil laga hawaysaaye haddada arrihiina hesaan haadi kala weyn haramacad wer iyo libax kala hagaag noon haddaan maxamed hilibkiisa weyn haada la cunsiyo cabo quursan lala helay maxamed cabaarood ayadu fadhiyey muruq luqoon xermi laga siin masaan jaanac lagu haan jirin haligii arkay oon faaraxdusada lala hormarin uguna axlaankeeyo sideen ragga helin karayna haalin laga dhoo sawngooda habariyo misad hab ka dayateen kuwa suuqa ahaa hulyo ma laha xafiisnimaa lagu halankayn kuwa suuqa ahaa saaray iyo hebela raad gooy waraggeeni kobtii lagu hankiiyo dhiigku hagac siiyo nafta hura iyadoo hadhay hibasho reebtahay haddii kale holidaha ku jira habilahaankiimeeyi kaasina intaas ku dhammaaday